gudoomiyaha xafiiska antidhowrka guud ee dowlad goboleedka puntland ayaa waxa uu ka hadlay sida ay ula socdaan mashaariicda sharciyada caalamiga iyo sida ay ula dhaqmaan barnaamijyada hay-adaha caalamiga ah ee ka wadaan puntland gudoomiyaha xafiiska hantidhowrka guud ee dowlad goboleedka puntland cusmaan maxamuud cali ayaa waxauu faahfaahin ka bixiyey siduu u shaqeeyo hantidhowrka guud ee puntland iyo dabagalka mashaariicda ka socda dowlad goboleedka puntland aduu hadda intii hadda aan joognay waxay iska ahayd isbarasho daraasaad xafiiska qiimeyn lagu samaynayo qaabka minaha wax loo qabto oo shaqada ugu badan waxa waaye waxaa la sameeyaa waa baariso sharciga uu sheegayo oo sanadla ah oo hay-ad walba oo oo dowladeed ama dowlad qeyb ka tahay ama miisaaniyadda wax ka hesho ama magac dowladeed ha ku hesho oo hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga iyo kuwa ay la shaqeeyaanba intaba waxaa la rabaa in hantidhowrku uu soo baaro oo uu warbixin ka sameeyo waxyaalaha uu meesha eegayana waxaa ka mid ah in shuruucdii oo dalka u yaalay lagu dhaqmay kuwa xisaabaadku ugu horeeyaan miisaaniyaddu ku jirto hay-adaha caalamiga heshiisyada aan la galno waxaasoo dhan sidii ay tahay in loo fuleeyey maxaa yeelay sababta waxaa loo sameynaya waxa waaye sharci haddaa baalmartid ama ajabisid waxay keenaysaa waxyaalo badan baa ku hoos jira saameyn badan bay leedahay marka xafiiska marka muhiimadaasu lahaa hadda anigu haddaan imidna dib aan ugu noqonin qaabka wax loo sameeyo qaabka wax loo baaro fahamka shuruucda dardargelin shaqaalihii la kulankooda qiimeyntooda meesha ay joogaan maxaa yeelay xafiisku waa xafiis farsamo maaha dowladaha kale uu ka duwan yahay xooggiisu dadku waa dad baarayaal ah auditors ah auditorkuna waxaa laga rabaa xirfado waxaa jira muhiim oo ah asaasi ah oo inuu leeyahay ay tahay oo aqoon tababaro badan baa loo soo maraa shahaadooyin baa loo soo qaataa ilaa qofku kusoo degi maayaan meesha markuu tegaya waxaa la rabaa qaabkii farsamadii meesha u mari lahaa si wax usoo heli lahaa wax uu raadinayo waxaaso dhan waa cilmi la barto marka waxaasoo dhan baan qiimeyn baan ku jirnay iyo shaqooyin markaa taagnaa oo ama dhammaaday markaan imid oo aanu si aniga aan ugu qarxo ama aan ugu qiimeeyo xeerkii laga rabay in loo sameeyey dib baan ugu noqonay marka meelo gaaro waxaa jira oo anagoo qiimeynayna khataraha iyo siday kale yihiin iyo xooga saarayna meesha meesha ay isleenahay way ka khatar badan tahay waxaasoo dhan baanu adigu ku mashquulsanayn intii hadda labada bilood